degmada ceelberde ee gobolka boqol waliba ku dareera horumaro walbarasho taasoo iyo bulshadiyo ka dhiiradahayaan in yoseedaan goobo walbarashada walina degmada kiyaaleto mayonesdo iskuul hoose iyonay dhexe meelo kokumada usayo dugsiga sare maxamed sheekh xuseen gudoomiyaha walbarashada degmada ceelberde ee wasaarada walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya oo wareysiisayaay radio arlaadiya sheegay in degmadii samayahato isbedelo walbarasho
degmada ceelberde en gudoomiyaha ka ahay dhanka waxbarashada waxaa ka jira ilaa saddex toban iskuul oo isugu jira hoose dhexe iyo sare wax dug sare ah hal xabaa ku yaalla oo mar dhow la dhamaystiray oo hadda shaqadii bilaabay iskuullada intooda kale waa dugsiya hoose dhexa weeye marka alxamdulilah sanadihii u dambeeyey waxbarashada degmada ceelberde kor bay u kacday macnaa sanadba sanad kasii dambeeya way sii tayoobaysaa markii la fiiriyo dhanka manhajka iyo ardada iyo macalimiinta iyo xagga dhismahaba
maxamed sheekh xuseen yashaaci inyo jarta baahiyo badan oyo kulwada simiyiin bahda walbarashada degmooyinka kale uusoona shaaci in degmada yaado anku jarna qalab walbarasho taasoo iyo qeyb ku eta baahiyo anka daran qaban ee ardayda degmada ceelberde walow ay jiraan baahiyo fara badan oo deed ama dalka aan la qabno ama gaar ahaan yaa waqtigu uu keenay baahidana waxaa ka mida mushaar yarida macalimiinta ama tarayarida macalimiinta waxaa kaloo kamida iskuulla fara badan oon dayactir lahayn oo qaarkood burbursan yihiin qaarkood jingad iyo darsiyowe ay ku jiraan baahiyo fara badan baa iska jira tababar xagga macalimiinta aysana waa aad bay u lidataa laakiin waqti xaadirkan baahida ugu weyn ee ka jirta degmada ceelberde waxaan dhisnayn xaruntii waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ee uu ku shaqayn lahaa gudoomiyaha waxbarashada ee degmada waxaan markaa kulankan ama wareysigan ama codkan ay arlaada qaaysa kaga faa'iideysan lahaa cid kasoo danaynaysa waxbarashada oo ugu horeysa wasaaradda federaalka iyo wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya in degmada ceelberde ay u baahan tahay mar haddii iskuuladii bilaaban yihiin ee dugsira la helay in aan helo xaruntii waxbarashada waayo haddii aysan jirin xarun waxbarasho oo yani xafiisyadii iyo agabkii iyo xarumihii kaydka wax loogu kaydan laha haddayna jirin baahidu weli waa geedahay saaran tahay marka waxaan cid walba u sheegi lahaa oon ka codsan lahaa in xarun sida u dhaqsaha badan ama nalaga caawiyo in naloo dhiso xaruntii wasaaradda waxbarashada ee heer degmo saasa marka waxay noqonaysaa in si fiican ay danta aan layn aan u gaadhnay caqabad kastoo jirta waxaa sal u ah kala xidhnaanta dalka iyo dee isku gudub la-aantii iyo dee wixii mar hadday noqotay in la isticmaalo mar walba hawada deegaamada ka fog xarumaha ka fog sida baydhabo ka fog ama xamar ka fog caqabadaha iska jiri kara in aan si fudud wax loo soo gaadhsiinin sidaa ay tahay haddana manhajkii dugsiga hoose dhexe iyo waa heli jiray hadda ka hor inkastoo hadda uu jiro gabaabsi badan oo hadda baahi badan ay ka jirto dhankaas laakiin bawaagta oo dugsiga sare ah weli federaalkuna nooma keenin koonfur galbeedna kolley waa uun u taag weydaan filayaayo meelay soo maraysa miya weyday adugu dugsiga sare weli oo maanan helin manhajkii laakiin waa soo iibsanay dowladdii yani manhajkii ay soo saartay federaalka soomaaliya macnaha ay daawacday baa iskuul walba lagu dhigaa iskuul walbana sidii markaas u sahlan baan usoo aan u gaadhsiinaa wixii macnaha naloogu deeqana waa u qaybeenna wixii markaa inaan soo iibsanno u baahanna waa soo iibsanaayo saasay ardadii manhajka ee cusub ee dalka uu soo saaray dalku leeyahay ay wax ugu bartaan tan iyoonay burburkii dowladii dhexe ee dalka degmada ceelberde ee gobolka boqool iyo yeeda aan helna qalabyo walbarasho oo ka filan laakiinse xilligan waliba laku dareemahayo isbedelo dhanag walbarashadiioo sameeyahayaan bulshada degmadaasiti